xukuumadda somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday inay joojisay gebi ahaanba maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysta badaha somalilan iyadoo ay ku eedeeyeen in maraakiibtaasi ay dhaawac soo gaadhsiinayaan goobaha gabaadka uwa kalluunka islamarkaasina ay jebiyeen shuruudihii loogu talagalay in ay ku dhaqmaan xilliga ay kalluumaysanayaan haddaba wasiirka kalluumaysiga ee somalilan cabdilaahi jaamac cusmaan geeljire ayaa wariyaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar uga waramay go-aankaasi ay soo saareen
waxaanu joojinay maraakiibtii ka kalluumaysan jirtay badda somalilan ee ajanabigu lahaa ayaanu ruqsadda siin jirnay ayaanu joojinay inta qaraar dambe laga gaadhay sababtoo ah muddaba waa laga cabanayey waxaa lahayeen kheyraadka badda intay qaataan ee cashuurta ka bixiyaan waxaa ka badan intay burburiyaan sida kalluunka yaryar sida marjaanka ama coral riifka dhulkay ka kalluumaysanayaan iyo waxay u adeegsadaan oo burburinaya marka in badan baanu baadhaynay waxaanu akhrikii u guulaysanay in aanu dukument garayno oo aanu caddayn u helno inaannu annagoo aan marago haynin aanu iska joojinno maanaan doonin marka maragga xagga ka keenteen ya ya yaa madax bannaan ama yaa yaa idin baadhay ma idinkun baa baadhay mise cid kale annagaa baadhnay waxaanu ka soo qaadnay sawirro caddaynaya inspectaro karajaada saddexdii markiiba u dambeeyey ayaannu bruufkoodii conclusively aanu hellay oo aanu dabeedna qaraarkaa ka gaadhin markaa dhibtanay geysanayaan bal haddaad faahfaahisid bal maxay geysanayaan dhibtan aad aad ka dayranaysaa maxay tahay ee go-aan ku qaadateen
ta ugu waaweyne waxa weeye marka ugu horreysa heshiiskaanu la gallo waxaa ka mid a inaanay xeebta aanay usoo dhaafin toban kilo toban nautical mile inaanay guranin inaanay isticmaalin shibagga aada u yaryar ee sharcigu mamnuucayo ee saddex farood ka yar dabeedna waxay sameeyaan shabaggaana way isticmaaleen xeebtana way yimaadeen oo waxay ka gurteen iyagoo guranaya shrimps ayay waxay qabanayaan kalluunka dhashay ee aada u yaryar ee eryadaa ku dhashay because waxaa yaryar shabagga isticmaalayaan waxaa kale fujinayaan sidaan kuu sheegay coral riifkan dee uu ku nool yahay noolaha badan badan aada u badan ee duniduba ilaaliso dunida qaar markuu ka burburay maraakiib bay dejiyaan oo wax artificial ay u dhigaan si uu coral riifkaasi dib ugu soo noolaado innagana kii ilaahay noo abuuray buuxabay burburinayaan oo intay soo saaraan ay kala burburiyaan ee fujiyaan bay wax kala baxayaan dabeedna say daadinayaan marka mahakinba mise waa joojin labada balhada kale yaraa qeexdi imika waanu joojinay indefinitely baanu joojinay marka haddii shuruudaha aanu waxaanu isla eegaynaa inaanu eeg annaga qudhayda waxa nugu yar maamulka inspectoriska awoodda gaadiid aan ugu tegi karno waxaasoo dhan baa wasaaradda maaragtay iyada qudheeda ku yar sababtay noogu qaadatay muddada dheerna waa sidaa marka inta aanu waxyaaba badan isla helayno oo aanu controolka iyaguna xoogeysanayo duruufaha ku xeeran iyo badda eegisteeda iyo maaragtay cilmi ahaan aanu ogaanayno barnaamijka gaadha wuxuu yahay dabcan indefinitely baanu saasaanu u joojinay
dalalkeeba ugu badan dalalka xaggan kalluumaysiga badda somalilan ee gaar ahaan uu go-aankani saameyn doono dalalkeeba badan masaarida masaarida wey exclusively masaari bay ahaayeen kuwa imka intan dambe aan anagu joognin ka kalluumaysanayay ee aanu ruqsadda siinaa waxaa kuwaa ku xiga addoonyaha yaryar ee faraha badan ee yemantu leedahay sida kheyr sharciga u kalluumaysta kuwaanu haddaanu usoo jeesanayn haddii la idhaa waxaa kaloo iyana dhinaca wanaagsan jira oo dee u baahan in la sheego waxaa soo badanaya dadkii danaynayay ganacsatadeedii danaynaysay inay inay kalluumaystaan oo hadda iyagu dooyo waaweynoo badan soo iibsaday waxna ay usoo socdaan waxna yimaadeen oo qaarkood ay boqol iyo konton tan qaadayaan oo macaaqabajiyyaashoodii wata waxaa kaloo jira in imikadan kalluumaysato halkii awal ka caban jireen kalluunkii baa nagu yaraaday kalluunkii meelay kala dhigaan la oo imika sida shirkadda gamuuriyo bilaash u bixinaya dhakhtarada iyo dhakhtarka tb iyo dhakhtarka guud dhakhtarka dadka waalan iminka ilaa shan shan boqol oo kiilo nus tan maantadan bilaash u qaybinayay marka waxa weeye dhinac waa ka fiican tahay laakiin maadaama wasaaradda waajibkeeda uu lafdhabar u yahay ilaalinta kheyraadku waxaa muhiimada inaanu horta wixii aanu ognahayna waxyeelayan ka joojino maxaa ku qiyaas kartaan sanadkii maraakiibta badaha somalilan si toosa ama si sharci darraba uga kalluumaystaa maka haysaan wax xog ah oo sugan sanadkii horta kuwa sharci darrada kama hayno waayo awooddeydaba ma gaadho meelaha ay tagaan oo badweynta fog laakiin kuwan kale aanu sharciga siinay kal hore toddoba markab ayay ayay ahaayeen inta total soo gashay laakiin soo noqnoqonaya markay buuxsadaanba bil ama bil ku dhowaad ama bil haddana soo noqonayey sanadkan ilaa imika saddex markab ayaa iyana saasoo kale usoo noqnoqonayay marka aada uma badnaa waayo marka horeba waanu ku xadidnay number yar inaanu ogolaan karno oo aan ka badnayn shan iyo labaatan waxaa kaloo yeeli jira doonyo aan ahayn kuwan dhulka jiida wax dee doonyo xogaa laaleego eraan iyo laga leeyahay oo inaanu fursad siino ilaa tobaneeye ku dhow
kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga ee somalilan cabdilaahi jaamac cismaan geeljire oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar